waxaa warbixin guud laga dhagaystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo si guud oga warbixiyey amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay la sheegay in wax dhibaata aysan ka dhicin guud ahaanba amniga magaaladu baydhabo iyo magaalooyinka kaleba uu aada u wanaagsan yahay iyadoo ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay amniga sugayaan guud ahaanba iyagoo la kaashanaya ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa amisom guud ahaanba iyadoo sidoo kale ciidamada koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay toole ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo haydabow oo u jiraa dhowr iyo labaatan kilomitir degmada bulhakaba iyadoo halkaasna ay dagaal kula galeen ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab sida ay saraakiisha ciidamadu ay sheegeenna shabaab badanna halkaa looga dilay dhibaatooyin badanna halkaa lagu gaarsiiyey kadib markii ay xog aruuriyaasha masudoonka ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay heleen in ay shabaabku halkaas isku soo caruurinayaan iyadoo horeyna ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ay deegaankaas raydabow ay weerar hore ugu geysteen shabaab badanna halka ay ku laayeen labada kun iyo lix iyo tobankii haddaan khaldanen dabayaaqadii